أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga laan dulisaaka idiinaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeerada hoose guddiga gurmadka fatahaada ee mujaahidiinta ayaa gurmud lacaga gaarsiiyey bulshada ay fatahaadu saameysay ee ku dhaqan degmada bu-aal ee wilasaamiga ee jibooyinka kataab al ikhbaari ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigaya askarta aybeyna ah oo isku soo dhiibay wilasaamiga ee jibooyinka muqaawamada muslimiinta falastiin ayaa sheegay inay gubeen in ka badan konton gaadiidka dagaalka yuhuudda sahiyuuniyadda ah kadib dagaalo sacdii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada khaza saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyada kenya ayaa ku dhaawacmay shil diyaareed oo ka dhacay gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dowladda kaafirada ah ee koonfur afrika ayaa xabsiga dhigtay dhalinyaro soomaali ah xilli ay sii kordhayaan dililka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas ardayda macadka umusalam ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhaca deegaanka barbaara ee wilaasaamiga ee bahay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadul awal sanada hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya waraalkeen nuur cali warsame abuushiiba ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka lambar lixdan oo ka mid ah deegaanada cadowga allaha uu duulaanka saliibiga ah kaga sugan yahay ee wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan diryanka dagaalka ayaa si aad ah looga maqlayay deegaano si aad ah kaga fogfog lambar lixdan iyadoona ciidanka mujaahidiintu ay dhowr jiha ka weerareen xeradaasi maalmo ka hor ayay ahayd markii qarax ka dhacay deegaanka lambar lixdan ee wilaayada shabeellada hoose lagu dubtay afar ka mid a ciidamada kufaarta afrikaanta saacdihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee lagu magacaabo xere bawuri oo ku taala gobolka laamu ee ka mid ah dhulka muslimiinta xoogga ay kaga haysato saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeenba fuliya howlgallo kala duwan oo ay la beegsadaan kufaarta iyo murtadiinta iisu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta jasaaka allaahu kheyran walaalka abuusheeba guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmud lacaga gaarsiiyey bulshada ay fatahaadaha saameeyeen ee ku dhaqan degmada bu-aal ula saamiga ee jibooyinka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiwahaab moxamed bukhaari iyagoo gudanaya waajibaadkii ay u idmeen hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay guddigii maaraynta fatahaadaha mashruuc lacaqaybina ka sameeyeen degmada bu-ale ee wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka oo ka mid ahayd deegaanadii uu kusoo fatahay webiga jubba mashruucan waxaa ka faa-iideystay in badan oo ka mid ah qoysaskii ku saamoobay fatahaadihii ka dhacay degmada bu-aale waxaana qoys kasta uu nasiib u helay lacag dhan konton dollar taas oo wax weyn u noqon doonta intii nasiibka u yeelatay idaacadda islaamiga andalus oo goobjoog ka ahayd goobtii mashruuca lacaqaybinta ah lagu sameynayay ayaa waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah dadkii la siiyey lacagtii kontonka dollar ahayd ee ka timid guddiga gurmadka fatahaadaha ee dhowaan uun mujaahidiinta ay ku dhawaaqeen sheexajow cali xaamid konton dolara liisi ilaahan ku mahadina walaayadaan ku mahadina cabdulaahi cabdi ducaale waxaan ka soo barakacay xaafadan heegan maanta lacag konton dolara liisi cabdi maxamed cabdulaahi waxaan ka soo barakacay xaafadda heegan lacag konton dolar cabsalaan maxamed xasan laba qof baa boqol dolar lagu kala goosanaa konton iyo konton waay ilaa inuu qeersi gaalada inuu la jebiyey cabdulaahi sid baa lilah horsaad walaala konton dolar waxaa siisay allah barakeeye cooda mujaahidiinta al-shabaab ilaahay khayr ha siiyo guul allah siiyo gaalada allah jebiye xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xilli kasta u gurmata dadka muslimiinta ah ee ay mas-uulka ka tahay waxaana dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay ka nasiib badan yihiin kuwa ku sugan goobaha uu cadowgu joogo kuwaas oo maalin kasta muuqaalo iyo sawiro inta laga qaado haddana aysan jirin cid wax u qabata jazaaka allaahu khayran walaalka bukhaari kataab al-ikhbaariye ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigaya askarta habeena oo isku soo dhiibay wilaasamiga ee jubbooyinka tafaasiisha warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeena xaaris cabdulqaadir kataab al-ikhbaariye ayaa baahisay qaybta labaad muuqaalo lagu soo gudbinayo askarta habeena oo kasoo goostay safka malishaadka maamulka riddaha ee jubbaland askarta toobadkeenayaasha ee filimkan kasoo muuqanaya waxaa ka mid ah axmed cabdi xasan oo qayb ka ahaa malishaadka riddada wuxuuna isagoo toobadkeena isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka magacaygu ah axmed cabdi xasan waxaan ka shaqaynaya magaalada kismaayo maamulka riddada jubbaland waan ka soo goostay waxaan isku soo dhiibay walaayada buulaxaaje axmed ayaa sidoo kale ka sheekeeyey sida loogu soo dhaweeyey deegaanada uu ka taliyo maamulka islaamiga ah iyo farxadda uu dareemayo iyo sidoo kale xaaladda ay ku sugan yihiin malishaadkii uu kasoo goostay si qurux badan ba laga soo dhaweeya hal habeen ma dareemin baan kordhiiso xagasho yaroo cabsi ah farxad baan ku noolaa intaan joogo kismaayo cabsi badan lama seexda ab lagu yidhi waayo ma seexan karaan aa waxaa lagu leeyahay har habeen ba la soo weeraraya tana aaw ismeedaadana qarax ku soo foolaysan tan aa waxa laga jiiloosa in waadika u beriya laga yaababa baabuurta aaw say ordayan oo shidaalkana uga u beriyo kalsooniyaa min jirin sidoo kale askarta toobadkeenayaasha ee filimkan kasoo muuqanaya waxaa ka mid ah maxamed buule oo isagana ka sheekeynaya isisoo dhiibitaankiisa iyo sida loo soo dhaweeyey magacayga waa maxamed buulle muumin waxaan ka imaaday magaalada kismaayo waxaan ka tirsan ciidanka dhibad sugidda hurinta koowaad ee buulo futuure waan ka soo baxay waxaan iska dhiibay degmada buulixaaji ee joogta walaayada islaamka ma hadda ilaah baa ugu soo naatay inta iga dambaysay inta iga horraysayba intaas dee islaamka inay isu dhiibaan ama ay meesha islaamku ka taliya imaadaan ayadoo ay taallaan nolol fiican ayadoo ay taallaan mid aakhara ayadoo ay taallaan mid adduun wuxuu taa'ibkan ka soo noqday safka murtadiinta ka sheekaynaya dhinacoo ka mid ah dhibaatooyinkii ula kulmay intii uu qaybta ka ahaa malishaadka axmed madoobe taliyaha oo su'aalay markii fayl la geliyo saa u istaagno oo fayl ku jiro soo si wuxuu hadlay wuxuu yidhi waa fasaaninka aad fartaan taagay ma hadli karaa haa waa hadli kartaa waa su'aalay su'aasha ugu weyneed baa ahayd su'aalo waxaa taliye annagoo islaam baan nahay gaal etoobiyaan ah garabkanaga taagan oo ka garab dagaalanay ama gaal kenyaati aan ka garab dagaalanay xabad baa dhacayso nin laa ilaaha ila allahu ila soomaaliya xabad ku ridaynaa marka anu maxaan nahay haddii aan gaal kenyaatin intiga taaganya mid soo etoobiyaan intiga taagan xabadna aan ridahay maxaan noqon karaa aniga istaag buu yidhi inqaab baa tahay xabadka alku lay dhigay afar sac markaa mees jifana way soo qaaday dib dambaa iswaraysanay dee xabsi baad ii wadaa baan u mayn markii horena codsiga aan dhiibtay wuxuu ahayn inaan leexirin haddaan qalad galo waan iga ballan qaaday taliye kuma xidha ayuu yidhi laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi waxaad su'aashay meesha ma yaallaan su'aal diini baad weyse diinin meesha ma joogno dastuur baa meesha yaalla diin baad ila soo aaday buu ciidankiina waad ku bogaadinaysa waad leedahay maxaan ahay nin gaalka shaqaynaya ciidankii ama dagaalama ama cadow iska dhicin lahaa ama wax dhicin lahaa baad arrintaa ku bogaadinaysaa buu waa qaladka ugu weynaad gashay buu sidoo kale kataayib al-ikhbaariye ayaa soo gudbinaysa toobadkaanka laba askari oo kasoo goostay malishaadka ku kala sugan deegaanka cabdalla biroole ee dulaadka magaalada kismaayo iyo sidoo kale degmada afmadow ee wilaayada jubbooyinka asalaamu calaykum warxmatullahi wabarakaatu waxaan ka imaaday magaalada cabdulla biroole waan iska soo dhiibay waxaan isku imaaday beerhani meesha liigu qaabilay weliada igu qaabishay gaalnimada aan ku jiri ilaahay iga soo saaray magacayga waxaa waaye daro iftiin waa lay dhahaa waxaan kasoo goostay degmada afmadow muddo oo saddex sana askari ku jiray haddana waan kasoo baxay alxamdulilah afmadow waan ka raacay si fiican lai soo dhaweey hormaan ku noolahay alxamdulilah askartan ayaa ka wada siman sida ay u cabirayaan dareenkooda ku aadan soo dhoweynta ay ka heleen maamulka islaamiga ah iyagoona fariimo baaqaha u diray malishaadka weli ku jira safka cadowga allah jasaaka allaahu khayran walaalka xaarif muqaawamada muslimiinta falastiin ayaa sheegay inay gubeen in ka badan konton gaadiidka dagaalka sahyuuniyadda yuhuudda ah kadib dagaalo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada khaza wararkii ugu dambeeyey magaalada khaza waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani lixdan gaadiidka dagaalka oo ay leeyihiin ciidanka yuhuudda sahyuuniyadda ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu gubay dagaalada xoogan ee ka socda magaalada khaza ee dhulka walaalayn reer falastiin iyadoo sidoo kale la laayay askar fara badan oo yuhuuda muqaawamada falastiiniyiinta oo jihooyin kala duwan ka wada dagaalka ay kula jiraan yuhuudda xaaqidiinta ah ayaa sheegay in cadowga allah ay khasaaro culus ay soo gaarsiiyeen saacadihii lasoo dhaafay waxayna wacad ku mareen in dagaalka ay sii wadi doonaan inta ay nasri ka helayaan ama ka shahiidayaan abuu cubayda afhayeenka muqaawamada oo jeediyey kelimad uu kaga hadlayay dharbaaxada cadowga ku dhacday ayuu ku sheegay in yuhuudda khasaare culus ay dhabarka u saariyeen kadib kamaa-ino goobo kala duwan ee u dhigeen sabtidii aynu soo dhaafnay iyagoo dagaalka u adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan wuxuuna tilmaamay afhayeenka in goobaha weeraradaas ay ka dhaceen ay ka mid ahaayeen sheekh radwaan beytlaahiya zaytuun tawaam waxay sidoo kale mujaahidiintu fuliyeen weeraro foolka fool ah oo askar looga dilay yuhuudda حيث تمكن مجاهدونا بفضل الله من استهداف ستين آلية عسكرية صهيونية خلال هذه الأيام الثلاثة منها عشر ناقلات جند حيث كانت معظم الاستهدافات بقذائف الياسين 105 إضافة إلى عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواظ وقذائف التاندم 85 وذلك في محاور تقدم العدو جنوب حي الزيتون وفي حي الشيخ رضوان وحي التوام وغرب مخيم جباليا وفي بيت لاهيا حيث لا يزال مجاهدون حتى الساعة يخوضون اشتباكات ضارية في كل هذه المحاور dhanka kale afhayeenka abuu cubayda waxa uu sheegay in hadafka ugu weyn ee yuhuudda in uu yahay beegsiga dadka muslimiinta iyo burburinta guryahooda xilli kayaankan sahaayanada ay awood u waayeen in ay xakameeyaan guulaha muqaawamada iyo nasriga uu allah siinayo wuxuuna abuu cubayda intaa raaciyey gumaadka iyo gubista yuhuudda ay ku hayaan muslimiinta khaza in uu noqon doono kii ugu dambeeyey dagaalka ka socda magaalada khaza ee dhulalka walaalayn reer falastiin ayaa galay maalinkii shan iyo afartanaad oo xiriir ah mana jiraan ilaa iyo hadda wax guulo ah oo la taaban karo oo ay yuhuudda ka soo hoyeen dagaalka faraha looga gubtay ee ka socda magaaladaas marka laga reebo in cadowgaas allaah ay beegsanayaan goobaha caafimaadka iyo deegaanada kale oo ay ku badan yihiin bulshada yuhuudda ayaa dilay tan iyo markii dagaalka uu bilowday dad gaaraya saddex iyo toban kun oo ruux halka kumanaan kalena ay dhaawacyo yihiin ugu dambeyntiina dagaalkan xoogan iyo dhiigbaxa ku socda yuhuudda sahayanada waxaan allah ka rajaynaynaa in uu noqdo kii ugu dambeeyey ee yuhuudda looga xoreeyo dhulka dhoofka lagu geeyey ee walaalahayn reer falastiin jasaaka allaahu khayran walaalka rabbaani saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa ku dhaawacmay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka koos jira gumaysiga kufaarta kenya walaalkeen cabdiqani moxamed ee warbixintaasi inoo eegaya inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex qof oo laba ka mid ah ay yihiin saraakiil ka tirsan dowladda kenya ayaa ku dhaawacantay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada wajeer ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in dadka shilka ku dhaawacmay uu ka mid yahay nin duuliye ah halka labada kalena ay yihiin saraakiil kenyaan ah oo agab ciidan ka soo qaaday magaalada wajeer kuwaas oo kusii jeeday deegaanka arbajahaan ee isla gobolka wajeer diyaaradda shilka la gashay saraakiisha kenyaanka ah oo ahayd midyar ayaa la sheegay inay soo dhacday wax ka yar hal daqiiqo markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha magaalada wajeer lamana oga sababta rasmiga ah ee keentay shilkaasi sawiro laga soo qaaday goobta uu shilku ka dhacay ayaa muujinayay burburka soo gaaray diyaaradda saraakiisha dhaawacantay iyo duuliyaha ayaana loola cararay xarun caafimaad sida uu xaqiijiyey sarkaal kenyaan ah weli ma garanayo waxa sababay shilka laakiin dhibanayaashu waxay ku jiraan isbitaal xaaladooduna waa lala tacaalayaa ayuu yidhi sarkaalkan kenyaanka ah shilkan ka dhacay garoonka magaalada wajeer ayaa qayb ka noqonaya shilalka diyaaradeed ee sanadihii u dambeeyey sida joogtada ah kaga dhacayay gudaha wadanka kenya iyo dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya kuwaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar iyo saraakiil fara badan jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani dowladda kaafirada ah ee koonfur afrika ayaa xabsiga dhigtay dhalinyaro soomaaliya xilli ay sii kordhayaan dililka iyo boobka hantideed ee la ugeysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa waxay sheegayaan in xabsiga la dhigay dhallinyaro soomaali oo ku sugnaa dalkaas waxaana lagu xidhay magaalada mowsina dhallinyaradan la xiray ayaa waxay tiradooda gaarayaan ilaa iyo saddex iyo toban dhallinyaro ah labana ogaa sababta dowladda koonfur afrika ay u xirtay mid ka mid a soomaalida ku nool dalkaasi ayaa ka warbixinaya sida loo xiray waxaa dhacday homefarska qaybteeda qaxootiga ee musiina soomaalidii timiday oo ballan ku lahayd ballanta loo qabtay oo ballanku imiday kani dad waxay ahaayeen waddanka joogay laakiin bilaa sharci ahaa oo sharci soo doontay markay yimideen waxaa dhacday dadkii in gudaha la geliyey gudaha markii la geliyeyna waxaa laga qaaday waraysiyo waxba sharciga lama siin dadkii xadhig baa loogu daray shabagla loo soo diyaarsaday dadkii shabeeglaa lagu guray waa la xiday boolistationka la geeyey haddana waxay ku jiraan xabsi ee ma garanayaan sababta lagu xiday waddanka koonfur afrika ayaa waxaa si joogta uga dhaca dilalka dhaawaca iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida halkaasi ku dhaqan waxaana xusid mudan in booliska dowladda koonfur afrika ay qayb ka yihiin dhibaatada lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalkaas jazaaka allahu kheyran walaalka casaam ugu dambeyntiina ardayda macadka umusalam ayaa sameeyey bandhigga cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday deegaanka barbaar ee ulasaamiga ee bahay faafahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan macadka umu salama waxa uu ka mid yahay macaahidda sharciga ah ee ay wax ka bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay waxaana uu soo saaraa gabdho aqoontoodu diineed ay tahay mid wanaagsan ubadkoodana diinta gaarsiin karo bandhig heer sare ah oo ay sameeyeen gabdhaha wax ka barta macadka umu salama faraciisa deegaanka barbaare ee wilaayada islaamiga ee baay waxay ku soo bandhigeen qaybo ka mida aqoontii ay macadka ka barteen goobta bandhigga uu ka dhacayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga deegaanka barbaare ugaasyo ganacsato macallimiinta wax ka dhiga madaarista diiniga ah iyo marti sharaf kale gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta macadka umu salama faraciisa deegaanka barbaare oo ah gabdho aqoontoodu ay aada u sarreyso waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo gabdho da-yar oo aqoontoodu ay sarreyso waxayna si wada jira u soo bandhigeen heerka ay gaarsiisan tahay aqoontooda diineed
الأولى كان كون العلم علمه وهو علمنا معرفة الله إلهي برشيدس ومعرفة نبيه نبشه نبشه نبرشيدس صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام دين سي سام كانت البرا بالأدلة دليلها الثانية كان لمعت العمل كعمل فلو به بالدين دين تلك عمل فلو الثالثة كان سدها الدعوة نسكويرة إليه دينتين نسكوير الرابع كان عفرة الصبر صبروا على الأذى لكل صبر فيه في الدين دين تدفع كتيرة إن الله إلهي لا يغفر مضافه أي شرك لكن شرك واحد به إلهي ويغفر ضعفه ما دون ذلك ولشركه كل من يشاء وينقص دون ضعفه وقال تعالى إلهي سلمي بيري إنه إلهي من يشرك لكن شرك واحد به إلهي فقد حقيقي حرم الله إلهي بحار عليه الجنة الجنة ومأواه مكان هو شيء النار ناره وما الظالمين الظالمين من أنصار لن قرقاروا منه ومنهم أيضا قمتها الذبح قوره لغير الله إلهي غشيا كمان قف يذبح قوري ولا الجن الجنة ولا القفر قفرا
الشيطان من مين من الصو نار الكرو الشيطان الفكر إلى نكر الشيطان شيء شيء نكر ينكر طاني طا نكر ينكر مين الصو الرجيم الفكر إلى نكر رجيم را را نكر جيمي جي جي نسي ينكر مين مين الصو wilaayada islaamiga ee bacyi ayaa sare u qaaday macaahidda gaarka u ah haweenka muslimaadka maadaama haweenku ay yihiin barbaarinta jiilka soo korayo haddii ay aqoontoodu wanaagsanaatana ubadkoodu ay noqon doonaan insha allah kuwa ku barbaara diinta islaamka anfacana diinta dalka iyo dadka muslimiinta oo dhan jazaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynu suurtageliy waan uga mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak